xilliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar ibraahim raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awisbaxar raadiyo cadaado magaalada baraaw
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal ridiyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed rediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf rediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada ah dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka cosliyahe marka qoysiska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maahe wax ii sheega mar waa fertiria test center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbaladda codsigiinna hayahe ii qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhal dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeene raadiyo hadaado qodobadaad caawa ku dhegaysan doontaana waxaa ugu dooroon faahfaahinno ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay deegaanka dawacaley ee ismaamulka soomaalida iyo etoobiya iyo xiisad ka taagan weli deegaankaasi wasaaradda gargaarka maamulka hirshabelle oo magaalada jowhar ku qabatay kulan ku saabsan ka hortagga leexsashada gargaarka bini'aadanimada xaflad lagu soo dhoweynayay wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya oo lagu qabtay magaalada beledweyne shirka higsiga qarni jirka laba kun lixdanka ee soomaaliya oo maanta lagu soo xiray magaalada muqdisho khilaaf iyo isqabqabsi dhanka maamulka oo ka taagna degmada baardheere oo xal laga gaaray intaasoo qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka habeene raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaa intaa ka faahfaasan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo jimca soo gelayso khamiisna ay sii baxayso waana shan iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhowaada warkaa intaa ka faahfaasan faahfaahinno dheeraad ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay deegaanka dawacali ee dowla deegaanka soomaalida dalkaasi ethoobiya faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal xoogan oo shalay ka dhacay deegaanka dawacali ee dowla deegaanka soomaalida kaasoo u dhexeeyay dadka deegaanka iyo ciidamada new booliska khasaare ka dhashay dagaalkaasi ayaa aada u kordhay waxaana ah dhibta ugu badan ay ka soo gaartay dadka deegaanka oo dagaalka la galay ciidanka new booliska ilaa boqol qof oo dhaawacyo ayaa la geeyey magaalada hargeysa ee caasimada somalilan iyadoo sidoo kalena dhimashadu ay kor dhaaftay ilaa konton waxaana halkaasi ka dhacay khasaare baaxad leh dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada new booliska ay xasuuq baan u geysteen dadka deegaanka dawacaley iyagoo sheegay in arrinkaasi uu yahay arrin ay ka dambeeyaan ciidamada new booliska islamarkaana madaxweynaha maamulka soomaalida ethoobiya oo arrinkaani wax ka og yahay sidoo kale odayaashii dhaqanka ee deegaanka dawacaley ayaa lagu soo warramayaa in dhammaantoodba la xiray iyadoo loo dhaadhiciyay xabsiga magaalada jigjiga wasaaradda gargaarka maamulka hirshabelle ayaa magaalada jowhar ku qabatay kulan ku saabsan ka hortagga leexsashada gargaarka bini'aadanimada cabdiraxmaan wadani ee warbixinta warkaan mahadda inooga soo diray kulankan ayaa qayb waxuu ka yahay kulamo labadii bilood ayna soo dhaafnay wasaaradda gargaarka imaareynta masiibooyinka hirshabelle ay ku qabanaysay magaalada jowhar islamarkaana looga hadlayay arrimaha ka hortaga leexsashada gargaarka bini'aadanimo iyadoona wasaaraddu ay samaysay guddi ka kooban maamulka degmada jowhar sida garsoorka booliiska waxaana qayb ka ah culimo udiinka haweenka dhallinyarada dadka baahiyaha gaarka qaba hay-adda qaxootiga dowlad goboleedka hirshabelle iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda hirshabelle hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa ka howlgala gudaha dalka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa kulankooda kadib warbaahinta la hadashay iyadoona faahfaahin ka siisay kulankan bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo ay taha labaatan iyo lixda bisha labay tobnaad sanada labada kun labaatan iyo afarta waxaa magaalada jowhar ee xarunta dowladda hirshabeelle ka daahfureynaa shirkeenii labadii biloodba mar aan ku qabsanay kaas oo ay ay qayb ka yihiin guddiga ka hortagga leexsashada gargaarka ee dowladda hirshabeelle iyo wasaaradda gargaarka guddiga oo runtii shaqo fiican soo qabtay waxaan rabnaa hal maanta inaan iska wareysano waxyaabihii u qabsamay muddadii labada bilood ahayd caqabadaha jiro iyo waxyaabaha xalka uu noqon karo insha allahu tacaala kulamadan ku saabsan arrimaha ka hortagga leexsashada gargaarka bini'aadanimo oo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda hirshabelle ay ku howlneed dhowrkii bilood ayna soo dhaafnay ayaa ah kuwa muhiim u ah bulshada ku nool deegaanada hirshabelle gaar ahaan kuwooda liita ee waqtiyada kala duwan la kulmi jiray dhibaatooyinka la xiriira leexsashada gargaarka bini'aadanimo cabdiraxmaan xuseen cumar wadani degmada mahadaay gobolka shabeellada dhexe khilaaf iyo isqabqabsi dhanka maamulka oo ka taagnaa degmada baardheere ayaa xal laga gaaray axmed cumar saaliix ee warbixinta warkaan inooga soo diray baardheere buuq iyo isqabqabsi ka taagnaa maamulka degmada baardheere gobolka gedo maalmihii ugu dambeeyey ayaa maanta lasoo gebagabeeyey kadib markii cadaadiis xooggan la saaray maamulka hore ee usoo magacaabay dowladgoboleedka jubbaland ee ka talinaya degmada baardheere muddo lix bilood ah ayaa mas-uuliyiintii maamulkaasi duhurnimadii maanta waxay banneeyeen xarumihii dowladda ee ku yaalay degmada baardheere waxaana talada maamulka degmada si buuxda uula wareegay maamulkii dhowaan uu soo magacaabay guddoomiye cabdulaahi shimbir oo iminka ku sugan degmada garbahare iyo gobolka gedo shir jaraa'id oo ay qabteen mas-uuliyiinta cusub iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ayay ku qabteen xarunta maamulka degmada baadhire ayay kaga hadleen qorshahooda kadib isbeddelka maanta dhacay maanta taariikhday lix iyo labaatanka bishii lay tobnaad laba kun labaatan iyo afar waxaan ku guulaysano ilaahay nagu guuleeyay inaan soo afmeerno khilaaf muddo kooban soo jiitamayay oo ka jiray degmada waxaan u mahadcelinayaa ilaah subxaana watacaala oo hawshaan noo suuro geliyey sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida qeybada kala duwan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maamulkii degmada ka jiray qaybihii garawursaday inay deegaankooda nabadiisa ka shaqeeyaan oo aysan aqbalin taleefanada kismaayo uga soo dhacayo oo la dagaalama iyo isdila sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa bulshooyinka degmada baardheere oo runtii door muhiima ka qaatay hawshaan in nabad meesha ay ku dhammaato waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa taliyaha ururka cusub oo noo soo magacaabay ururka fadhi sagaalaad cabdulaahi nuur xasan cabdow oo runtii aan isleeyahay in maanta nabadaan iyo wanaaggaan uu dhacay ayuu hormud u ahaa sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa kabtain goojiyow iyo ragga odayaasha xamar laga soo diray iyagana oo juhdi badan geliyay inay hawshaan si nabad ku dhammaato waxaan leeyahay baardhehe baardhehe hambalyo
awalan waxaan u mahadcelinaynaa rabbi subxaana wa tacaala oo isugu kaana keena meeshaan annagoo nabadda oo wax dhibaata ayna dhicin Ee, khaasatan waxaan u mahadcelinayaa in alle intii ka qayb qaadatay in khilaafkii meeshaan ka jiray si nabadgelya uu ku soo dhammaato odayaasha dhaqanka culamaau diinka qaybaha kala duwan ee bulshada ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan iyo saraakiisha dhammaan waxaan leeyahay mahad ha idinka gaarto hawshii meeshaan ka dhacday Ee, haddana waxaa joogo meesha oo ku sugan goobta saad arkaysaan maamulkii loo soo magacaabay degmada oo cusbaa oon ku wareejinayna xafiisyadoodii Ee, marka mar walba waxaan leenahay dadka reer baar dheere in ama gobolka gedo in ay mar walba isku duubnaadaan ay ka shaqeeyaan amniga iyo wadajirka ilaahay waa mahadle allihii nagu guuleeyay arrintan inay noogu dhammaato si nabadgelyo ah oo wax khilaaf iyo wax dhibaato ahoo deegaanka ka dhacayn aysan jirin alla ka sokow mahaddaas waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa saraakiishii ee qaybahooda kala duwaneed hadday yihiin kuwii deegaanka ku sugnaa iyo kuwa goobo kale nooga yimidba iyo bulshada dhaqanka qaybaheeda kala duwan oo dhammaan iska kaashaday inaysan wax dhibaataa dhicin maamulka degmada loo soo magacaabayna uu xilka kula wareegay si nabadgelyo ah intaa ka axmed cumar saalixi baardheere wasaaradda beeraha hirshabelle ayaa maanta iskaashatada beeralayda ku wareejisay matooro ah loogu talagalay inay u isticmaalaan beerahooda maxamed amoore ee warbixinta warkan jowhar inooga soo diray wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa maanta kormeer waxa ay ku samaysay iskaashatooyinka beeraleyda jowhar kuwaas oo ay horey u maalgelisay wasaaradda oo kaashanaysa hay-adaha taakuleeya beeraleyda kormeerka wasaaradda ayaa waxa uu la xiriiray in ay ogaadaan wixii ay soo saareen beeraleydan oo horey ay u qalabaysay sidoo kalena wasaaradda ayaa iskaashatooyinkan oo ka koobnaa shan gruub waxa ay ku wareejisay motooro yaryar oo loogu talagalay in ay ku kordhiyaan wax soo saarkooda islamarkaana ay noqdaan kuwo soo saara cunno loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan bulshada ku nool hirshabelle ugu horeyn qaar ka mid a iskaashatooyinka beeraleyda ayaa u mahadceliyey wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin annaguna waa u hambalyaynayna maadaama aan nahay ka faa'iidaystayaashii beeraleyda ee lagu tabarrucay qalabka beeraha sida mataqaa garihowsyada sida matoorada mataqaanaa waraabka aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha gudoomiyaha be- iskaashatooyinka degmada jowhar anoo ku hadlaya aad iyo aad ayaan u mahadcelinaynaa waana mahadsan yihiin ajir iyo xasanana allah ka siiyo waa idinka mahadcelinaa waa idinka haynaa motooradii ee, sh- tobanka iskaashito ee, gobolka shabeellaha dhexo waa ee, sh- shan tobankii shan iskaashito oo ka mid ah oo lagu wareejiyey ee, shan motooro waa idinka haynaa wixii kale oo ilmoodaalina waa waa idinka horsugeynaa maxamed cabdi oo ka mid a madaxda hay-adaha beeraleyda taakuleysa ayaa sheegay in maanta wasaaradda uu ku wareejinayo motoorada loogu talagalay beeraleyda jowhar maanta ay tahay lix iyo labaatanka diseembar laba kun iyo afar iyo labaatan waxaan meeshaan u joognaa isugu maadnay xaflad oo handoffer ku samaynayno mashruuc ay iska kaashadeen w f b iyo hay-adda adsom action against disaster soomaaliya oo iyo wasaaraddii eh, beeraha iyo waraabka hirshabelle oo wasiirkii wasiir ku-xigeenka iyo tiimkiisi ay nagala joogaan iyo mashruucaasoo loo fuliyey shan iskaashato oo ka mid ah iskaashatooyin ka dhisa magaalada jawaar shanta iskaashato oo dhan ayaa nala joogta eh, iskaashi horseed sisinley eh, deegaan iyo jamaalo iyo tiimkii w f b ka socdeen w f b tiimka nagala socday ibraahim iyo khawrax oo nala joogaan marka waxaan rabnaa inaan eh, wareejinno motooradii ugu dambeeyey mashruuca mashruuca wuxuu ka koobnaa greenhouse ceel oo shallow well lagu waraabiyo one eh, open field oo oo drip irrigation loo saaray hal hectara iyo greenhouse loo dhiso ceelkiisa iyo taankigiisa wixiisa dhan wato marka matoorada ugu dambeeyey maanta la keenay furayaasha matoorada wasiirkiina ku wareejiyo rabaa isagana uu iskaashatooyin ku wareejiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin inay maanta arkaan wixii ay soo saareen beeraleyda jowhar oo ay horey u maalgeliyeen wasaaradda
wasaaraddeena beeraha iyo waraabka waxaa aad ugu faraxsan tahay Ee, hawshii muddada sanadka aan wadnay ee ay w f p naga kaalmaynaysa in beeralayda la hormariyo Ee, natiijada ugu dambaysa bacdamaa aan joogno annagoo fulinayno aragtidii iyo waajibaadkii naga saarnaa ee, beeralayda in la hormariyo ee aragtida dadweynaha ahayd aan ku faraxsannahay in markii ugu horraysa gelin hawse laga hirgeliyo ee, hirshabeelle ay noqoto degmadan jowhar kuwa kalena waa la soo wadaa oo degmooyinka kale ah laakiin kuwa ugu horreeya aan ku faraxsannahay maxaa yeele muddo sana ay socotay Ee, sidaad arkaysaan ee, beertii qudaarta kala duwaneed greenhouski ceel ee, oo laga waraabiyo beertaas Ee, matooradii ugu dambaysa hadda la dhiibaa waxaan rabaa halkaan marka wixii dardaarana ee, wasiirka ayaa la dardaarmi doono ugu dambeyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed sheekh maxamuud ayaa waxa uu la dardaarmay iskaashatada beeraleyda magaalada jowhar waxa ii harsan wax kale ma ahan waa inaan dardaaranno oo aan la dardaaranno iskaashatooyinkii maanta aan ku wareejinay ee, qalabkii kala duwanaa iyo muxuu ahaa beerihii Ee, waxaan leeyahay iskaashatooyinka sida aan ognahay inay yihiin iskaashatooyin la siiyey tababaro kala duwan oo la xiriiro greenhouse-ka iyo sidii loo maamuli lahaa Ee, sidoo kale ee, in laga tababaray qalabkii ay ku shaqaynayeen oo matooradii iyo solar systemkii iyo ceelkii iyo sidii loogu faa'iidaysan lahaa Ee, waxyaabaha aa, u qabsoomay waxaa ka mid ah ee, ee, in iskaashatooyinkii maanta lagu wareej ee, in iskaashatooyinka maanta la siinaayo oo gabagabadii maanta ay tahay lagu wareejinayo matooro iyo muxuu ahaa beerihii ay iyaga ay lahaayeen hal hectar oo drip irrigation ah oo loo maalgeliyey sidoo kale eh, greenhouse loogu talagalay in laga faa'iidaysto qudaarta kala duwan lagu soo saaro oo muxuu ahaa ay ka faa'iidaystaan iskaashatooyinka iyo eh, dadka deegaanka Eh, marka iskaashatooyinka waxaan kula dardaarma aan kula ballama wixii maanta loogu dhiibay oo ay mas-uulka ka yihiin inay eegana ka faa'iidaystaan dadka reer hirshabellena inay uga faa'iideeyaan sidoo kale waxaan la dardaarmaa aan la ballamaa eh, hay-adaha eh, w f b iyo muxuu ahaa adsom waxaan leeyahay mashruuca si fiican oo wanaagsan aan uga soo wada shaqaynay halkii sana uu socday haddana waxaan rabnaa mashruuca maadaama uu pilot ahaa in lasii kordhiyo Eh, hirshabelle keliya muu ka ekaa degmada jowhar hirshabelle waa degmooyin badan tahay waxaan rabnaa marka haddii alla in mashruuca in laga warhergeliyo stateka intiisa kale oo hirshabelle ay ka kooban tahay maxamed ibraahim amoore xaflad lagu soo dhoweynayay wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdishakuur cismaan cali ayaa warbixinta warkaan inooga soo diray beledweyne munaasabadan ballaaran oo lagu soo dhoweynayey wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda danqaran mudane daahir shere maxamed ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa kasoo qeyb galay xafladda soo dhoweynta ee loo sameeyey wasiirka wasaaradda batroolka qeybiyo kala duwanaa ee bulshada ee ka hadlay munaasabadda ayaa eeba uga baryay inuu u fududeeyo xilka culus ee loo magacaabay wasiirka wasaaradda batroolka ee xukuumadda danqaran ninka muxuu ahaay daahir shire macnaha wasiirro badan iyo wax badanaana soo maray Ee, ma hayno weli nin sidaa hadda xaflad loogu dhigo waa ninkii koowaad Ee, waxaan qiyaasaa inuu maaragtay sida maaragtay uu u dhigay quruxda badan xafladan inuu maaragtay uu ka soo bixi doono uu noqon doono nin reer hiiraan oo dhan anfaco oo muxuu ahay soomaali anfaco wasiirka la soo magacaabay ee batroolka waa soo dhowaynaynaa haddaannu nahay reer hiiraan anigoo ku hadlaya magaca beesha faramaga samatalis magacaygu nahay cali faarax aadan ayaan halkaan ku soo dhowaynaynaa ilaahay aan mahadba u sugnaatay Ee, waxaan leeyahay wasiirka soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow kii dalka iyo dadka iyo diintaba anfaca allah kaa dhigo waxaanan leeyahay wax badan ayaa ka jira gobolka oo ma aad moogid waxaan leeyahay madaxweynaha ku soo magacaabay iyo ra-iisul wasaaraha xaq baan u lahayna waxaan leenahay gobolka hiiraan inaan si gaara ilgaan lagu furiyo gobollada kale laga mid dhigo ayaan intaasaan ugu darayaa daahir waa u ambalyaynaa dowladdii loo soo magacaabday oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu horreeyeen waa u mahad celinaa waa u mahad celinaa xasan sheekh iyo xamse waa u mahad celinaa ayagaa kulay loo soo magacaabay horta ma hadda labaadna nimankaasaa iska leh wasiirkaas ay reer hiiraan intay ka dhex fiiriyeen aqoontiisa iyo tayadiisa iyo intuu miisaan ku leeyahay intay arkeen ay kursiga ku fadhiisiyeenna aad iyo aad ay uga mahadsan yihiin ka saddexaad waxaan leeyahay wasiirka ee badroolka iyo macdinta wasiirro waa la soo magacaabi jiray laakiin taadu isbeddel weynay leedahay dhaweynayo daahir shire wasiirka mac- batroolka iyo macdanta daahir shire dadka oo meeshaan loo soo dooran jiray boqolkiiba sagaashan waa ka duwan yahay
waxaan maanta halkaan ku soo dhowaynaynaa oo aan taageeraynaa oo aan garab istaagaynaa wasiirka cusub ee wasaaradda
wasiirka batroolka iyo macdanta daahir shire ayaan maanta meeshaas kugu imaanay daaree hiiraan nahay taageeradiisa mug iyo miisaan leh haddaan ahay labadoonkii beesha baadacadda mukhtaar axmed ibraahim maanta waxaan u wadaa hambalyadaas aan beesha ka wado gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cali sow iyo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka ayaa dhinacood u hambaliyey wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka ee xukuumadda soomaaliya maanta farxad ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladan aadka u quruxda badan leh oo ka duwan xafladihii magaalada lagu dhihi jiray lagu soo dhoweynayo ee, wasiirka cusub wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee soomaaliya wasiir daahir shire waxaa maanta wax weyn oo la reebo ma jiraan xaflad waxa waa loo dhigaya wasiir daahir shire oo ah wasiir qiimo badan oo ka mid ahaa bahda macallimiinta bahda samafalka hoggaaaridda dadka reer hiiraan oo wax badan u qabtay haddana noqday wasiir ka tirsan dowladda federaalk waxaan leenahay waa hambalyaan leenahay waan ugu mahad celinaynaa doorkaas dowladda federaalka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddu waxaan leenahay reer hiiraan waxaad u xusheen wasiir qiimo shukur ismaan cali warbixin.
madaxweynaha koonfur galbeed ayaa shir gudoomiye shirka golaha wasiirada oo lagu ansixinaya siyaasadda abraaca diyaarinta hindisharciyaadka iyo xeerka ah nidaamayaasha koonfur galbeed warbixinta warkan waxaa inooga soo diray magaalada baydhabo waryahayaga maxamed socdaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa shir gudoomiyey shirka khamiislaha ah ee golaha wasiirada oo looga hadlayey xaaladaha guud ee deegaanada koonfur galbeed iyo tan siyaasadeed golaha wasiirada ayaa ansixiyey siyaasada habraaca diyaarinta hindisi sharciyeedka iyo xeer nidaamyaasha xukuumadda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed iyadoo muddadii shirkaasi uu socday warbixino kala duwan laga dhageystay wasiirada wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha kuwaasi oo ku qotomay xaaladaha dib u heshiisiineed ee deegaanada koonfur galbeed ka dhaqangalay iyo amniga guud ee deegaanka shirka goraha wasiirada markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed mudane cabdifatax cali yuusuf mayba shirkii golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed min ku qabsamay xarunta kumeel gaarka ee dowladda koonfur galbeed shirka mayba shir gudoomiyaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen Ee, ajandaha shirka may baxay sida caadada hayti ee, wasiirada wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha yaa ka hadaleen xaaladaha guud ee dowladda koonfur galbeed ee deegaanada degmooyinka iyo gobolada yacni wasaaradda amniga yamay ku warbixidayihiin amniga guud ee dowladda koonfur galbeed ee gobolada iyo degmooyinka dowladda koonfur galbeed iyo yacni iyo sheegtay in iyo guud ahaan amni ahaan eed eed wanaagsanta wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda koonfur galbeed oo yacni muddooyinkan kuma gonaaya shaqo ee degmada waliweyn ee gobolka shabeellada hoose yacni arrimaha dib u heshiisiinka iyo sidii odayaasha dhaqanka iyo bulshada yacni dib u heshiisiin lagu soo biilaayo kuma gonaaya yaa warbixin guud kabiyey xaaladda guud ee gobolka shabeellada hoose iyo xaaladda guud ee degmada waliweyn soo yacni eedi eed ka hadalay mar xaaladda yacni miila ka jarta mayba kale oo miila yacni sharcigii oo hindisharxeed hindisharciyeedka ee wasaaradda garsoorka dowladda koonfur galbeed oo khamiistii hore iyo hagudbiidii yacni golaha wasiiradana la qeybiyey dib iyo han akhriyaayan geedka markii lax ka nagaday se oo aqlabiyad leh se gacantaagee lanka oday iyo oo yacni sharcigaasayna la baasmareeyey mayba kale sharci oo wasaaradda gaadiidka badda ee dowladda koonfur galbeed iyana sharci oo yacni oo badda oo badda oo deegaanadan koonfur galbeed xeeboosho yacni sharciyadii oo yacni oo kala saaro lahaa iyana ku gudbiidayihiin iyo oo dib golaha wasiirada ha akhriyi doonaan khamiista kalena insha allahu la sheegna doono golaha wasiirada eed iyo eed yamay leeraaye warbixinada guud wasiirada han gudbiyaan wasiirada dowladda koonfur galbeed han dhawaayaan
maxamed aadan socdaal baydhabo shirka higsiga qarni jirka laba kun iyo lixdanka ee soomaaliya ayaa maanta lagu soo xiray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mukhtaar cabdicasiis timcad ee warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray shirka higsiga qarni jirka labada kun iyo lixdanka oo ay soo qabanqaabiyeen golaha dhaqaalaha qaranka kaasi oo ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya la taliyaha madaxweynaha dhinaca dhaqaalaha madax ka socotay dowlad goboleedyada dalka jaamacadaha ururada bulshada rayidka ganacsato iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed shirka hiigsiga qarni jirka labada kun iyo lixdanka waxaa diiradda lagu saaray labadii maalin ee uu ka socday magaalada muqdisho qaabka la doonayo inuu noqdo mustaqbalka wax soo saarka dalka gaar ahaan beeraha xoolaha iyo kalluunka intii uu socdo shirka waxaa lasoo bandhigay qodobo muhiim u ah wax soo saarka dalka sidoo kale waxaa su-aale la iska weydiiyey sida ugu macquulsan ee loo dhisi karo kaabayaasha wax soo saarka dhaqaalaha soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya brofeor maxamuud maxamed ayaa sheegay in guul weyn ay tahay in dadka soomaaliyeed ay ka tashadaan aayahooda waxaan aada ugu mahad celinayaa doodihii shalay iyo maantaba ka socda halkan iyo muxuu ahay dadka ka qayb qaatay ee qoloba maaragtay meesha ugu muhiimsan ay ka soo tilmaantay abaabulka iyo fikirkii lagu soo abaabuliyo diyaarinta dokumentiga intaba waa ka mahad celinaynaa waana muxuu ahay noo muxuu ahay natiijo iyo yacni waxyaabahan soo marnay yacni waxaan soo marnay walaha fadhiista annagaa idiin sheegayna waxaa doonaynay waxba ma garataan marka inaan wax magaratadii ka soo baxnay oon annagu programkeena ku challenge garaynay berita disis programka aan doonay kanaan doonaynaa kanaan qabsanaynaa kanaan samaynaynaa annaga naga dhegayso inaan soo gaarno wax aada u weyn waaye waan aadna uga mahad celinayaa de dadkii dalka liiri ayagaa iska lahaa fadhiya maanta oo boqolkii toddobaatan ee dheeraad lagu magacaabay marka la taliyaha madaxweynaha dhinaca dhaqaalaha ahna guddoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka xasan hoosow oo soo xiray shirka ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga fikiro sidii waddanka dhaqaalihiisa loo kobcin lahaa waxaan u maleynahay markaan halkaan nimid waxaan diyaar u hayn annaga sida mar walba aan yeelno wixii aan soo qornay inkastoo dadaal adag iyo maskax adag iyo dad aqoon-yahano ay hawshaan diyaariyeen in wixii halkaanna looga sheego intaan qaadano kuwii aan keennay aan ka tagno laakiin laba arrimood baad noo caddayseen meelo wan wanaagsan waad noogu darteen haddee runtii markaan arko meelaha xariiqmaha eeleh waan farxaa oo waxaan isdhahaa waxbaa la idinku daray marka laga tagana waa farxaa haddee dadkii shaqada soo qabtay wax badan wax fiican bay soo qabteen marka laba meel labada meeloodba marka inaad akhriseen oo aad nagu raacdeen iyo inaad akhriseen oo naga bedesheen labadaba waa shaqo adag oo aad runtii qabateen oo annagana aan idinkaga mahad celinayno Eh, ugu dambayn sectaro kalaa jiro oo shaqada visionkan ku saabsan oo aan rabno inaan ayagana aragno waxaa ka mid ah hadda labaan soo aragna idinkaa saddexa Eh, waxaan rabnaa inaan aragno sectarada kale oo kuwa maxay ahayd eh, ganacsiga waxaan rabnaa inaan soo aragno eh, social and human capital iyo infrastructure eh, si gaar ah marka tiamka infrastructure mar kale waad noo imaan doontaan insha allah Eh, shaqa culus baad nala qabateen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo runtii eh, madaxda kala duwan ee wasaaradaha ka kala socda oo labadii maalmood oo lasoo dhaafay eh, nala joogay Eh, aad iyo aad baad nagu mahadsan tihiin
warkiiama dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado sideetan sideed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo ashar marke maxamed maxamuud ayaa idinla socodsiinayay waxaa ii farsameynayay saaxiibka cabdimahad daayir intaa warkaan warka xiga ku kulmi doona imaan allah